فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxawareysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo qorsheynayay inuu safar dibadda ah u baxo xilli dowladdiisu xaalad hubanti la'aan ah ay ku sugan tahay qorshaha safarka dalka uu aadayo iyo xogo ku aadan ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa caawa digniino laga soo saaray weeraro argoosi u eg uu xasan sheekh la damacsan yahay maamulka axmed madoobe war-saxaafadeed arrinkaasi ku saabsan oo laga soo saaray ayaan idiin soo gudbi doonnaa dibadbaxyo geystay khasaarooyin kala duwan oo maanta ay ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer weerar lagu qaaday wasaarado ka tirsan maamulka somalilan maxaa ka jireen isdeed askari la dhaawacay wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi ayaad dhuuxa kaga bogo doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay inuu halis marayo xaaladda amniga dowladda federaalka isagoona walaac ka muujiyey dhaqaale la'aanta soo wajahday duulaanka shisheeye ee loogu yeero awsom barnaamijka ayaad kaga baga doontaan dhuuxa waraysyada inta uu socdo qodobada caawan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah waxarid ilmu'miniin waa ciwaanka xamle dacwi ah oo dhowaan wilaayada shabeellaha hoose hirgelin doonto kulankii looga dhawaaqaya waaliga gobolka iyo culimo kale oo ka hadlay ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dagaalada ka socda qaaradda aasiya oo sii xoogaysay quudka soomaalida iyo badeecadahooda oo inta badan laga soo dhoofiyo qaaradda aasiya haddaba hadday istaagaan raashinka dibadda inooga iman jiray maxaa u qorsho ah soomaalida qaabkeese loo samayn karaa iskutashi waara oo ugu yaraan quudka dibadda looga maarmi karaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkan ka waraysanay ayaad barnaamijka caawa kaga baga doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn ee waa mar kale iyo dhuuxa شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي wargelin muhiim ah barnaamijka diiradda jimcaha ee berito waxa uu ku saabsan yahay oo looga hadli doonaa xisbiga oo ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud barnaamijka oo ay marti kala duwan ka qaybgeli doonaan waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiinna soo istaago anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas-uuliyadeed ee munaasabaddan taariikhiga ah ee lagu daafurayo xisbi cadaaladda iyo wadajirka walaalayaal hannaanka dimuqraadiyeynta dalkeenna wuxuu leeyahay taariikh la yaqaano oo tusaale u noqon karta sida ugu habboon ee loo maamulo ama loo xasiliyo tartanka siyaasadeed ee ku aadan doorashada iyo kalsoonida cidda dalka ku hoggaamin lahayd ajando qaran oo lagu xaqiijinayo himilooyinka dadka soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan hortiinna u soo istaagay caawa anigoo xambaarsan dareen weyn oo mas-uuliyadeed kaas oo ah munaasabaddan taariikhiga ah ee daahfurka xisbiga cadaaladda iyo wadajirka
cadaaladda uu sadanaya xasan maxamuud waa midda qubuurta soo fagtayba waa midda masaakiinta guryahoodii ka saartay oo ehelkiisa uu ku wareejiyey miyaa ma midda hantidii soomaalida caamka ahaa uu etoobiyaan iyo tugri ku wareejiyey miyaa ma midda soomaalida baahida u dishay gaalana u gacan haadisay miyaa midda dadkii muslimiinta iyo dadkii soomaaliyeed xabsida qarsoodii lagu dila miyaa gaaladana saraha dhaadheer la seeyo oo la waardiiyey miyaa taasoo marka cadaalad ma taallo ee waa tii waxaan leenaha adeer abujahal weeyaan bay la mid taan leenaha
horta xaqiiqatan xisbigii hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed wuxuu ahaa xisbi xilligiisii wadanka warshadaa laga dhisayey mataqaanaa jaamacadaha laga dhisahayey laakiin kuwa kani waa kuwii warshadihii burburiyey oo bilaqaystay hadda maaragtay shan iyo labaatan sano ayaa la maarayaa inta maaragtay laleeyahay dowlad federaala dhisan intaasna waxaa weli weli ay sii boobahayaan iska dhaaf warshado la dhisay iyo warshado la sameeye waxaa boobku ay ku sii wadaan maaragtay meelihii dowladda ay lahayd maaragtay dhulkii dowladdu lahayd dhismayaashii dowladda lahayd ayay weli sii bilqaysanayaan iska daa wax ay hagaajiyaan marka horta wax la isku soo masayn karaa ma ahan
dal iyo dibadba ummadda soomaaliya waxa garanayso waxay ogyihiin xasan inuusan cadaalad ahayn asagaana ku dhawaaqayo inuu cadaaladana afkiisa ka lahaa asagoo madaxweyne ummadeed sheeganahaya aniga shaqada waxaan siinaya wiilkayga iyo gabadhayda iyo walaalkay ku dhalay ku abtayga dhalay iyo inuu leeyahy waa ummaddoo dhan baa dhegaysanayso adduunka o dhan baa laga dhegaysanayay
walaal waa mahadsan tahay marka koowaad marka labaadna waxa weeye madaxweyne xasan sheikh waxa uu suubiyey ama madaxweynaha dowladda federaalka waxa loogu yeero kolley waa waxay shabbahaysaa ninkii asaga ka horreeyey oo ahaa farmaajo wuxuu suubiyey waana caadooyin lagu yaqaano nimankan maaragtay soomaalida la hor keena markii ama doorasho waxay ugu yeeraan ay soo dhowaata inay jallaafooyin kala baxshaan ururkan hadda ay magacaabeen kama duwano qaabkii imbagaati ama carta lagu soo doortay soomaalida waxaad arkaysaa in four point five aysan meesha ka marnayn oo dadkoo dhanna ay iska arkayaan oo qolo walba in lagu qarxiyo ay doonayso waxaad dhegaysan doontaan tobanka barqanimo inshaa allah haddii aad doonaysid in aad fahanto ururkan iyo caqabadaha sigaasiga ah ee horyaalla yuusan ku seegin barnaamijka diiradda jimcaha waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan gudaha u galaynaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxaa la sheegay inuu qorsheynayo safar dalka dibaddiisa ah inuu u baxo xasan sheekh ayaa dowladdiisa hadda waxay ku sugan tahay xaalad hubantila'aan ah iyadoona safar walba uu u baxo dalka dibaddiisa uu ku codsado in taageero la siiyo ciidanka dowladda federaalk oo furimaha hore ku jabayey ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxaay warbaahinta u sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu dhowaan qorsheynayay inuu baxo magaalada bakhdad ee caasimadda dalka ciraaq magaalada bakhdad ayaa waxaa la sheegay in dhowaan ay isugu iman doonaan madaxda dowladaha qaybta ka ah waxa loogu yeero jaamacadda carabta safarka xasan sheekh maxamuud oo hordhac ah ayaa waxaa la sheegay inuu qorsheynayo si uu madaxda ciraaq uga dhaadhiciyo in ay kaalmo u weydiiyaan madaxda carabeed ee shirka ka soo qaybgeli doona warbaahinta caalamka ayaana arrinkan rajaxumi ka muujinaysa amaba rajaxumi waxay ka muujiyeen inuu dhaqaale ka helo madaxda dowladaha khaliijka maadaama maalmihii lasoo dhaafay jeebkooda uu baartay madaxweynaha maraykanka donald trump siyaasiyiinta waxay saadaalinayaan in safarka xasan sheekh maxamuud uu ku tagayo dalka ciraaq uu yahay mid aanu waxba ka soo dheefaynin maadaama boqolaal safara ah uu ku tagay dalka dibaddiisa islamarkaana uu taageero u soo weydiiyey ciidanka dowladda federaalka ee furimaha hore ka soo cararay aysan waxba soo kordhin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo jeedinaya maxamed sheekh waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah el furqaan taas waad ku dhegaysataan habeen welibo jimcaha barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta islaamiga ah el furqaan qodobada toddobaadkan kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah el furqaan ee aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah maalintii jimcaha koob iyo tobanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaalka bisha mey sannadda laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fulisay xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho kaasoo lala egtay gaari wala socday guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada dayniile ninka lagu magacaabo jacfar wuuna ka badbaaday qaraxa waxaana qaraxaas ku dhaawacmay guddoomiye waaxeed ka tirsan daarusalaam iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka maalintii sabtida labiy tobanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada tobanka bisha mey laba kun shan iyo labaatanka howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay maxamed shariif gacal oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka axad saddex iyo tobanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo tobanka may laba kun shan iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro habeendheelmada waxay ku qaadeen xeryaha askarta shisheeye ay uganda ku leeyihiin degmada qoryoole iyo duleedka deegaanka ambareeso ee hoostaga magaalada baraawe ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weeraradaas isla shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisan ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xiraagoonta ee degmada afguuye waxaana halkaasi ciidamada dowladda federaalk ku gaaray khasaarooyin kala duwan waxaa la soo warinayaa khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka walow aanan helin warqabadkeena khasaaraha rasmiga markan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cutubyaad hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kamiin ah u dhigay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo marayay duleedka deegaanka yaasooman ee gobolka hiiraan waxaana kamiinkaas lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halkay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen qor iyo boosh howlgalkan ayaa dagaalyahanada al-shabaab waxay gacanta ku dhigeen askari nool maalintii talaada shan iyo tobanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddex iyo tobanka may laba kun shan iyo labaatanka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya ciidamadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dharaar cad weerar ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka caddaan lixi ee hoos tagta degmada runirgood weerarkan ayaa dhegta dhiiga loogu daray shan askari oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa fariisinka halka lagu dhaawacay sideed kale sida ay ku soo warramayaan masaadir lagu kalsoonaan karo maalintii arbacada lix iyo tobanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo tobanka may laba kun shan iyo labaatanka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada shisheeye ay uganda ku leeyihiin degmada qoryooley ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa dagaal iyo qarax toosa la beegsay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhaqdhaaqayo militari ka waday inta u dhexeysa degmada dayniila iyo deegaanka ceelasha biyaha dhaawaca ciidamada dowladda federaalka waa afar askari gubashadana waa saddex gaari oo cabdibile ah mid ka mid a gaadiidka qarax ayaa lagu gubay howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha xeyndaabka sida aadka loo ilaaliyo ee xalana ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaraxaas ayaa waxaa lagu burburiyey guriga uu gudaha xirada xalana ka degan yahay nin lagu magacaabo macalin cumar oo ah taliyaha ciidanka ilaaliya albaabka laga galo xirada xalane sidoo kale macalin cumar ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada nisa macalin cumar ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qaraxa xaaladiisana waa mid garaab ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsayay askar ka tirsan dowladda xabashada etoobiya oo iyagoo luga kusii jeeday eelaboorka degmada waajid ee gobolka bokool dhaawaca waa sideed askari oo ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya oo laba ka mid ahay dhaawacyadooda garaab yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay kontarool ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda dhistee degmada dayniil ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dhimashada waa laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo dhaawaca laba kale oo isle ciidamada dowladda federaalka ka mid ah dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa caawa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo ku saabsan howlgallada militariyaha ay fuliyeen toddobaadkan sii dhammaanaya qaybaha kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaarooyin lagu garsayay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye kuna soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga hel furqaan intaan toddobaadka dambe iyo jimcaha soo socdaan hawada dib aan ugu kulmayna sidaas iyo nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag barnaamijkan wuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa waxaa degniina laga soo saaray weeraro argoosi u eg oo uu xasan sheekh la damacsan yahay maamulka axmed madoobe siyaasiyiin ay ka mid yihiin madax horey uga soo taliyey dowladda federaalka iyo hogaamiyaal xisbiyo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay ku sheegeen in ay ka cabsi qabaan weerar cusub uu la kulmo maamulka axmed madoobe war-saxaafadeedkan ay soo saareen ayaa waxay ku caddeeyeen inay heleen ila sirdoonno tibaaxaya in dowladda federaalka ay gobolka gado ka wada dhaqdhaqaaq ciidan kuwaasi oo uu qorshuhu yahay inay qaadaan dagaal ka dhan ah maamulka axmed madoobe axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland qudhiisana maalmihii lasoo dhaafay arrinkan uu ka hadlay wuxuuna uga digay dowladda federaalka inay tallaabo caynkaasi ha qaado isagoona ugu goodiyey in ay la kulmi karaan wixii ay kala kulmeen raas kamboni si kastaba arrinku wuxuu u muuqdaa in dowladda federaalka aysan weli ka tanaasulin mowqifkeeda ku aadan maamulka jubbaland iyadoona doonaysa in meesha ay ka saarto axmed madoobe hogaamiyaha maamulkaas waxaase la ogeen qaabka ay u wajihi doonto axmed madoobe qudhiisana waxa uu soo saarayaa digniino isagoona dhanka kale u sheegay inay iska difaacaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo muqdisho kaabiga ku haysa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijkan wuxuu wareysiyada qaybihiisa hore ayaan weli dhegaystayaal isla maraynaa qodobo kale ayaa idinkuu soo maqan balse markaan gobolka togdheer dibadbaxyo geystay khasaarooyin kala duwan ayaa waxay maantay ka dhaceen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer dad caraysan ayaa waxay maantay weerar ku qaadeen xafiisyada wasaaradaha maamulka la baxay somalilan uu ku leeyahay magaalada burco wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dad caraysan ay dhaawaceen ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan booliiska maamulka la baxay somalilan dibadbaxyaashu waxa ay burburiyeen ugu yaraan saddexda wasaaradood uu ku yeelay magaalada burco waxaana arrintan si faahfaahsan kaga hadlay maxamed kaariye muuse oo ah isku duwaha wasaaradda gaadiidka ee gobolka togdheer waa magacayu yahay maxamed kaariye muuse ahna isduwaha wasaaradda gaadiidka gobolka togdheer waxa aan halkan ku caddaynayaa in saaka tobankii subaxnimo ayna soo weerareen dadweyne kacsan oo cadhowdii meel alaala meel ka timi aanaan garanaynin ayaa lagu soo waabarisay oo kumanaana kuwaas oo markay boliisku la tacaaleen waxoogaa ay boliisku u arkeen in halkaa dhimashay ay ka iman doontay khasaarkeebay duuga horbaxeen ayaanu isu keliyeysanay kadibna yaannagiibay na burburiyeen iyo xafiiskii sidaas xafiiska iyo gaadiidkaba ku aragtaan ayay noo galeen halkan kaaboonka waxaa ku jira saddex wasaaradood wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda howlaha guud iyo quality controlka dhammaantoodba wax maanta hoos yaalla hadday kombyuutara tahay hadday kuraas tahay hadday miisaan tahay hadday faylashii tahay dhammaantood waa kalaabs oo dibeyn waxbay ma yaallaan markaa waxaan leenahay dowladdu waanu ka codsanaynaa wasaaradaha ay hosayso ee ay dhibaatadu soo gaadhay inay halkan soo gaadhaan si ay loo qiimeeyo khasaaraha ka dhacay waxyeelladii ay loo qiimeeyo ayaanu ka codsanaynaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli maqlaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxay ku dhawaaqday xamle dacwi ah taasoo ciwaankeedu yahay waxarid ilmu'miniin ujeedkeeduna wuxuu yahay in dadka lagu booriyo inay ka qayb qaataan halganka ka socda soomaaliya munaasabad ka dhacday magaalada kuunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose oo ay ka soo qayb galeen culimo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada uu ka mid yahay waaliga gobolka shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa waxaa looga dhawaaqayay xamlada waaliga gobolka ayaa ka hadlaya xamlada iyo waxyaabaha ay xoogga saari doonto isagoona u mahadceliya culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إله سبحانه وتعالى أمها نقينا نعم كيس فرح بدن ودشي أنكو قال ديستي بعد الحمد لله وحان أمها نقيا أخيارتا علماء إيو نبضونا إيو أخيارتا كله يا حفلة أن كسوا قيب قالي إله سبحانه وتعالى ميزان حسنات كان الله صار وأنا إنكي ما هاد علينا حقيقة أجيبتين كأسوا أجيبتين fadhigaani ama kulankaani wuxuu dahfur u yahay xamlo wilaayada ay ku dhawaaqayso sida aad boorka ka aragtaan magaceedan u yahay waxarid ilmu'miniin cala alqitaal dadka muslimiinta mu'miniinta ah dagaalka iyo halganka maanta lagu jiro in lagu booriyo inay qayb ka noqdaan shacaarkeedana waa ujeedaan kun fii haqrin min huquuri islaami qof kasta oo muslim ah waxaa laga rabaa inuu haqri ku jiro oo huquurta islaamka waa dhufaysyada maanta islaamka ee cadowga lagu hor fadhiyo qof kastoo muslim waa inuu ku jiro haddii oday ahaan lahaa haddii maxamed sheekh uu ahaan lahaa haddii waxa weyaan ganacsata uu ahaan laaba inta waxa weyaan saqrigaas inuu ku jiraa lagana rabaa ikhwaanii jazaakum allahu khayran haddee kolley dee sadar muduq su-aal ka dhan cadowga ilaahi subxana watacaala muslimiinta siduu u galaya maanta caalamka waa loo wada jeedaa gaar ahaan dhulkaan annaga aan joogno siduu u galaya dadka muslimiinta oo la dhaqmaayo waa dareemaysaan marka annagana waxaan rabnaa insha allah taala inaan isku tashanno oo cadowgaas mugta aan isku kaashanno laiska dhiciyaa la rabaa dadkii maanta marka ummadda tusin lahaa cadowgooda ama ku baraarujin lahaa inay cadowga iska dhiciyaan waa dadka maanta na hor fadhiyo ilaahi subhaana tacaala ha idin waafa- ha idin waafajiyo khayrka ummadda marka inaad ku baraarujisaan oo khayrkaas ummadda aad tustaan culummada iyo odayaasha laga rabaa jazaakum allahu khayran waana ka filaynaa horena u baraarujin jireen wax badan oo ilaahi subhana tacaala waxaa carabkooda uu ku saxay wax badan oo ilahi subhana tacaala sabab u dhigay maanta waxa weyaan camalkaan iyo horumarkiisa iyo iyo cadowgaas mugta in la iska dhiciyo ilahi subhana taala sabab u dhigay jazaakum allahu khayran ilahi subhana taala miisaanka xasanaadka la saaro ee ikhwaani mawaadicda xamladaani ay ka duuleyso ama ay daaran tahay waxaa ugu horeeya mowduucda noogu qoran meesha dadka mugta jihaadka iyo mugta qitaalka in lagu baraarujiyo qeyb ay ka noqdaan oo cadowga ilahi subhana taala iska dhiciyaan waxaa ka mid a in dadka la dareensiiyey asbaabta lagu helay nasriga inay la yimaadaan oo mugtay dhammaanteenna laga rabo maanta waxaan u baahanna waa nasri ilaahi subhana tacaala agtiisaan ka sugayna oo cid kale waa mugtay nasri aan ka sugayna ma laha marka ilaahi subhana tacaala mugtay inaan u laabanno oo dadka mugtay asbaab nasri la raadiyo ayaa ka mid ah mawaadicda ee daaran tahay xamladaani waxaa ka mid ah alxadaru min keyd ilcadaai dadka in loogu digo dhagaraha cadowga uu dadka u maleegaayo mawaadicda ee daaranta xamladaani ay ka mid tahay cadowga mugtahay waa dhagar badan yahay wax badan oo mugtahay oo mugtahay dadka mugtahay uu uu ku sirayo uu sameeyaa dadka marka inaysan ku kadsoomin oo mugta dadka looga digo oo culammada iyo odayaasha ay uga digaan waxaa ka mid ah mawaadiic ay daaran tahay xamladaani asabru dulqaad dadka inay la yimaadaan mugtahay cadow ilaahi subhana tacaala oo deris aan ahayn ee nagu soo duulay ee na gardar haystay ee na dulmiyey ayaa sabraayo oo taagan annagana aan la sabartanna cadowgaas oo dadka mugta in la adkaysi iyo deegaanada ay joogaan in mugtahay mugta ay ku adkaystaan dadka in mugta in lagu baraarujiyo sida mugta ahlu falastiin bay u sabraayaan oo deegaankooda waxa weyaan cadow ka weynba mugta intuu isu kaashaday ee mugtay wax kastaba loo adeegsaday ee qubo kastaba mugta wax kasta loo adeegsaday hub kasta loo adeegsaday deegaanadooda ay ugu dulqaadanaya u sabraayaan ee cadowgaas oo la sabartan annagana waxaa rabnaa cadowga inaan ula sabartanno oo aan iska dhicinno insha allah tacaala wayna tegi doonaan wayna bixi doonaan dadka waxaa lahay in lagu baraarujiyo sabarkaas dadka waxaa in lagu baraarujiyo waxaa ka mid ah waxyaalaha insha allah tacaala ama mawaadicda ee daaran tahay athabaat cala alxaq in mugta xaqa lagu sugnaado asbaabaha keenaya dadka in la mugtahay lagu baraarujiyo mawaadicdaasi in ka badan ayay mugta xamlada daaran tahay insha allah tacaala waxayna ahaan doontaa insha alla taala nadawaad ayaa noo dhici doono waxa weeyaan muxaadaraad ayaa noo qabsoomi doona insha allahu tacaala masaajidda iyo meelaha iyo maraakiistaba intaba nooga qabsoomi doonto waxaa noo qabsoomi doonto iyadana dacwo shaarica noo qabsoomi doonto ilahi subana taala ha noo fududay jazaakum allahu khayran waana mahadsantihiin ilahi subana taala xaweydiisanayna acmaasha oo naga aqbalo shaqooyinka iyo mugta iyo culeysyada jirana ilahi subana taala inuu noo fududay aan la weydiisanaynaa ummaddeennana mugta ilahi subana taala inuu noo hanuuniyaan ilahi subana taala ugu weydiinaynaa cadowga saa'ilka ah ee mugtahay dad iyo diimi midna aan u turaynin ilahi subana tacala inu naga qabta aan la weydiisanayna insha allahu tacaala ummaddana xaqa allaha dareensiiye cadowgoodan inay iska dhiciyaan allaha ku duwo hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada iyo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay boorintu u leedahay jihaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا من نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا جهادك وعباده قتال الكفار الله سبحانه وتعالى وأمري تحريدكنا وعباده مرك الله سبحانه وتعالى رسولك وحكير يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال مؤمنين تإني دقال لمن كبوري dagaalku marka iyo jihaadku taxriidku kaalin weyn buu ka yahay aayaddan kale alle wuxuu yidhi faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak alle dartii u dagaalan naftaada mooye cid kale ha kallifin laakiin mu'miniinta boori waxarid almu'miniin hadday mu'miniintu dagaalamaan oo jihaadka u kacaan hadda waa laga fadhiyaa jihaadkee haddii loo kaco ay ummaddii jihaad u istaagto allah subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday sharta gaaladu inay jabayso casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu waxaa xaqiiqa alle baaskooda inuu celinayo wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila nebigu calayhi salaatu wassalaam da'bigiisu wuxuu ahaa ummadda jihaadka ku boorin jiray marka waa inaan annaguna ku dadaalnaa mar kastaba ummaddaa in la taxriidiyo ummad jihaadaysa ay noqoto si ay cadowgeeda isaga celiso waxaan ku gebagabaynayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka ilaalin jiray mu'miniinta inay jihaadka ka fadhiistaan imaamu tirmidi fii jaamicihi wuxuu ku soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu mara rajulu min asxaabi rasuuli illahi sal ly slam ilaa cuyaynatin fiihi maaun cadba nin saxaabada ka mid a wuxuu soo maray meel il ahoo biyo macaan leh naftiisuu la hadlay wallaahi haddaan dadka ka fogaan lahaa oo meeshaan aan degi lahaa way wanaagsanaan lahayd laakiin ma samaynayo ilaa rasuulka ilaahay aan u sheego arrinkii buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wassalaam فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما تضباطا سنة inaad gurigaaga ku tukato hal maroo cadowga saa hor istaagta baa ka fadli badan marka janaalkaasay ka dhowaatay allahna waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullah sheekh mustafa asalafi oo ka mid a culimada diinta islaamka ayaa isagana wuxuu ka hadlay munaasabadda wuxuu dardaarmay in xoogga la saaro howlaha dacwada runtii waxaan sheega ma aqaana wixii la sheegi lahaa culimmada ayaa sheegtay jazaakum allahu khayran marka kolley ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa cadowgan dhibka badan oo ummadda iyo diinka iyo meel kasta naga soo gala ilaah naga qabto subxaana wa tacaala ummaddeennii allah noo badbaadiyo runtii jihaadku waa macaashka qofka uu ku nool yahay nabiga sala allah alay sl atuu yidhi xadiidka fi sax muslim من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه حيث كلما سمع هيعة وفزعة طار عليه يبتغي الموت أو القتل مظانة وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مركا رنتي هدفك وقوين جهاد كين هدون هذا يبتغي الموت أو القتل مظانة وسيد ولا له أي شيئين بأهداف كلا أغراض كلا السوق إن شاء الله تعالى والليبان دون والليبان دون أمدين إن شاء الله تعالى خير كوي جارد دون بإذن الله تبارك وتعالى حوجا وحان حسوس يرأن حسوسين يان waqtiyadii hore dacwada ay socotay oo dacwadii hore oo soo bilaabatay rag badanaa jooga sheekh cabdiraxmaan waa ka mid yahay sheekh fu'aad iyo rag badanaa joogay dacwadu runtii si qiimo badanay ku socotay badanaa yacni dadku daacadnimadii ikhlaaskii wax badan ayaan isleeyaha waa jiray marka siduu walaalka uu ku celceliyey insha allahu tacaala camalka ilaah dirti aan u samayno khaalisaan u samayno wax walba dhibaato ha nagu dhacdo ama ayaynagu dhicin dhaqaale adduunya aan ku helno ama yaanu qilin masab aan ku helno ama yaanu kulin jazaakum allahu khayr hada bilah tawfiiq sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid a culimmada ayaa isaguna markiisa hadlay wuxuuna ku dardaarmay in mas-uuliyad la iska saaro xamladan boorinta ah culimmada iyo odayaashuna ay tagaan meelaha ay dadku ku badan yihiin sida miyiga alxamdulilaah ilaahay abshartana waafajiyo hawshaa loo fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala mid hirgasha allah ka dhigo annagana ikhlaas allah nooga dhigo subxaana wa tacaala wacdiga runtii sheekhaa dhammeeyey waano iyo tusaale waxaan u malaynaya wax hadda dhiman mawduuca loo fadhiya jirin mana malayn dadka muslimiintaasi camalkeennaas uu hergalo laba arrimood haddii la helo insha allahu tacaala way inoo hirgelaysa hawsha gaaladuna dhibkeeda iyo wax o dhan ilahi waa naga jibinaya insha allahu tacaala waa sabir iyo taqwo wey balaa in tasbiruu watattaquu qur-aanka in badan bay ku jirta hawshan haddii loo dhabar adeego oo samir lala yimaado insha allah waa hirgeli laakiin ruuxa marka hadda xamladii la qaado dheg baa xanuun iyo lig baa xanuun iyo hane waa noqon iyo laba habeen duur lasoo noqdo oo ay samir weydo baash waxay iska noqonaysaa inay iska burburto waxay u baahan tahay samir u baahanta ilaahina subxaana wa tacaala samirkaas waa taqaanaan suuratulcasri ummaddiinay khasaare ku jirto ilaa shuruud afara ruux laga hela mooyaane waxaa ka mid a samirkaa ka mid a camalkan haddii mar janno lagu galo wuxuu u baahan yahay awalan samir buu baahan yahay jannada aan rabno ama khayrka aan rabno waxa ooda u ama derbigu ah maxaa weeye waxa naftu nacayso samir baa laga gudbi karaa haddii hadda xaafadaada u socoto dhexdana ay biyo jiifaan oo roobdo gurigaaga ma gaari karti ilaa intaa kabaha siibato marada kor u qaadata biyaha dhex marto waa gurigaaga tegitaankiisi jannadana ma helayno ilaa samir la helo salaadu samir u baahan tahay soonku samir u baahan yahay dacwadu samir u baahan tahay jawlaadku samir u baahan yihiin dhammaan samir baa loo baahan yahay samirka waa inuu ruux walba marka uu gashado qalbigiisa oo hawsha u gelahayo suu u helo guul iyo liibaan waa inaan samir la nimaano adkaysanno insha allahu tacaala masalada labaada waa taqwada ilaahay goorma ka cabsan kartaa marka aad yaqiin waxaan aad aaminsan tahay ood yaqiinsan tahay markaasaad dadaalaysaa oo samraysaa o adkaysanaysa waa ina yaqiin lagaa helo camalkaan u soconno ilahay un janno lagu geliyo cadaab aan kaga badbaadno khayr aan ku helayno markaan taa rumaysannahay oo camalka yaqiinta uu leeyahay markaasaa khayr la heli insha allahu tacaala insha allahu tacaala hawshataan soconno waan intay saxaabta iyo sirfu guulaysteene aan camalkan yaqiin iyo dhab u qaadanno kadibna aan ku samirno wixii duleeli iyo imaan hayana aan iska ilaalinno taasaan kusoo gobinhaya wa jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatulla barakaatu dhanka odayaasha dhaqanka guddoomiyaha odayaasha ee dhaqanka gobolka shabeellaha hoose nabadoon ibraahim maxamed nuur ahna suldaanka beesha ciroole ayaa ka mid ahaa martidii ka hadashay munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ikhwaanii kolley culummadii ayaa hadashay waxaa laga hadlayana kheyr bay wada ahaayeen haddana waa hadda maanta aan u fadhino waxaa weeye see loo kormarayaa diinta islaamka xamlo oo looga magac daray waxarada almu'miniina cala alqitaal haddee waa fadhi ma yaalo nin kasta muslim ah waxaa qo- kor saaran amar baa dul saarana awalba haddana in la isu diro awal- qof asagoo la dira inuu baxay ahayd haddii la isu diro kadib dib war ma bilaawna waxaan keliya aan leeyahay culammada aada iyo aada waxay uga hadleen allaha barakeeyo nuurka iyo barakada iyo khayrka cibaadada uu leeyahay in loo dhaqaaqo xaqiiqda ciddii ilaahay fahamsiisana allah fahamsiiyo ciddaan fahamsana allah soo fahamsiiyo intaa kadib waxaan ku darayaa oo keliya allah kacabsigu meel kuma eka jihaadkuna sidoo kale meel kuma eka culummada way dadaaleen haddana een koow ma joogto baahidii way taaganta bulshada muslimka ah oo wilaayadka ku nool si badan oo aada u fiican oo la taaban karo sidii hore aan ahayn jihaadka waa loo kacay gaalada ma kaaga haraysa een een naga joog dalka annagaa leh diinteena aan isku xukumaynaa naga har ma kaaga joogaysa waxay kaaga haraysaa markay kulaato ay bislaato oo maal beesho dad beesho een siyaasad beesho markaasay kaa haraysaa marka waxaan leeyahay een toosnaha nalaga helo wa jazaakum allahu khayran suldaan maxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha dunya ayaa isagana markiisa hadlay wuxuuna ballanqaaday inay la shaqayn doonaan culimada diinta islaamka ee qaybta ka ah xamalada boorinta jihaadka
xaqiiqdii een horsaan u fadhino xamladan dadka lagu boorinayo jihaadka markii xarakata shabaab mujaahidiin ay soo bilaabanaysay aad baa dadka loo boorin jiray waxaan xasuustaa meel sheekh fu-aad iyo muxaadare ay ka jeedinayeen dadka markii la booriyey dhallinyaradoo dhan way isqortay marka boorintaas waa wax loo baahan yahay inaan boorinno mar waxaan xasuustaa annagoo infaaq fii sabiililah iyo boorinta jihaadka wadno waxaan tagnay tuulo jawaaray u jirta toddoba kilomitir oo iyadoo dhanna gubatayba markaas aaran baa jiray ilaa ilaana raacayna dheheen annagana waxna waa aruurinaynay xoogaa iyagaaba dad gubtay ahaa bas muxaadaro unbaa loo jeediyey kadib waxay isku qoreen labaatan milyan oo lacag ah intay iska aruuriyeen tan iigu yaabka badneed waxay ahayd meeshii waxaa naga soo raacday toban wiil hal wiil wuxuu ahaa nin habeenkii waxba aan arkaynin markaasa la wax ma arkayside joog wuxuu yidhi anoo garguuranaan rabaa gaalka inaan soo qabto aan qalo ninkii isla markii waxaa waa naga horbaxeen dhexday noo istaageen macas baa isla markii loo qaaday annagoo weli duurka ku jirnay saddex habeen kadib wuxuu noo sheegay wiilkii inay indhihiis u furmeen macnaa waxay ka ahayd ikhlaas ay ka ahayd wiilkii indhihiisaa u furmay marka hadda magaalooyin keliya maya xamladan ani waxaan qabaa in miiga loo badiyo dhallinyarada miigay naga jirtaa haddaan nuqbadanahay waxaan diyaar u nahay inaan culummada hor kacno aan u loogno meel walba aan geyno dadkana la booriyo marka dadka haddii la booriyo ummadda wayba socotaa waxaa laga sii helayaa wax badan oo sii baxa ummadda waxu sheegid unbay rabtaa ummadda waa ummad muslimiin ah in la booriyay rabtaa jihaadkaas lagu booriyo gaaladana loo tuso inay cadowgooda yihiin cadowgana iska celiya haddii la dhaho soomaali waa wax dad iska celiya gaala naceeb ayaa ka batay hadda ka hor qiso waxaana looga sheekeeyey xilligii gaalada talyaaniga waddanka ay joogtay islaam baa waxay waday caano waday nin gaal talyaani ee turjumaanka isla socday duurkaan ay wareegaayeen caanihaa la yidhi nasiih weel kale ma wadan haruubkii ugu shubtay kii soomaaligaa cabbay ku soo shubuu yidhi waa ugu dartay gaalkii u dhiibay gaalkiiaa cabbay haruubkiiu markaa u dhiibay markaasay ku tord waxay tihi wax gaal uu ku cabbay ani kuma dawa intay tuurtay caanii balaq balaq balaqkiisa iska baxay marka horta soomaalida waa dad saas gaalada u nacab ummadda jihaadka waa u dhaqaaqaysaa markaas jihaadkan wuxuu ku hanaqaadayba waa un dacwadaas waay dacwadu ku socdaa dacwadii ha la xoojiyo intaas un baan ku dari lahaa ugu dambeyntii suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon oo ah suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in ka oday ahaan ay soo dhoweynayaan xamlada qaybna ay ka qaadan doonaan ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala isukaana keenay waa arrin aad iyo aad loogu farxo in maanta ummadda laga fakerayo sidii loo hormarin lahaa xagga jihaadka iyo xaquuqda ilaahay oo ku leeyahay uu ku waajibiyey ee laga doonayo shirka sidaasuu ahaa maanta saan umalaynaa sida ee ku qoran boorka waxaa xaqiiqo ah waxaa maanta laysku hayaa waa dadka dadka soomaaliyeed oo dhagaro badan loo soo maleegay marha lagu soo gabado hay-ado si looga raro meelihii ay beeraha ka falan jireen ama ay xoolaha ku dhaqan jireen iyadoo loo abaabulay kaamam aragtidooda la bedelo iyadoo dadka laga dhaadhiciyey inaysan waxba ahayn oo gaaladu ay ka caqli badan tahay maanta dadka laysku hayo waxaa xaq u leenahay maandaaw uyo dad muslimiina oo loo gacan haatinayo in la wacyigeliyo dacwada la geliyo si looga reebo fikirada ay qaateen oo ah in kaar iyo kaamam ay u doontaan magaalada muqdisho oo cadowga uu haysto waxaan diyaaruna haddaan naha noqbada gobolka shabeellada hoose inaan horkacno oon hormuud ka noqonno cid walba oo dadka wacyigelin iyo dacwada gelinaysa oo baraysa diintooda oo baraysa qiyamkooda iyo dadnimadooda oo baraysa wixii ilaahay ka dhiga ayagu inay dihiin dad muslimiina oysan gaalo gacmaha u horsan hormuud baan ka gelayna waana ballan qaadaynaa goobta haddii ilaa idmo culammadeena ilaahay cilmiga siiya ayaa wacyigelin doonta annakuna dilili indhaan u noqon doonaa diyaarna waa u nahay intaasaan kusoo gaabinaa kelmadayda haadaa wabillahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan goordhow geli doonaa markaa waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta faa'iidada caafimaadka doctor maslax oo aalaaba xubintan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo jeediya caawa waxa uu uga hadli doonaa khajaarka
هل باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقadeena caawa waxaan kaga hadli doonaa ee miraha qajaarka qajaarka waa khudaar qabow oo hodan ku ah biyo badan wuxuuna ka tirsan yahay qoyska loo yaqaano kakarbites waxaa si weyn loogu isticmaalaa saladyada iyo cabitaanada iyo cuntooyinka caafimaadka qaba maadaama uu leeyahay biyo badan iyo maro jilacsan ama duf jilacsan uu leeyahay qajaarka waa khudaar kalooriyo yar leh laakiin hodan ku ah faytamiino iyo macdano muhiim ah faytamiinada ku jira ee qajaarka waxaa ka mid ah vitamin k iyo vitamin c ayaa ka mid ah macdinta ku jirtana waxaa ka mid ah botasium magnesium calcium phosphorus iron zinc manganes iyo cober ayaa ka mid ah waxaan laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada faa'iidooyinka caafimaad ee qajaarka inoo leeyahay ee lambarka ugu horeeya wuxuu xoojiyaa fuuqbaxa jirka baniaadamka sababto ah wuxuu ka kooban yahay qiyaastii sagaashan iyo lix boqolkiiba biyo ayuu ka kooban yahay taas oo ka caawinaysa jirka baniaadamka inuu ka hortago fuuqbaxa jirka uu sameeyo labo wuxuu u fiican yahay xanuunada jirka ku dhaca qandhada ama waxyaalaha la midka ah marka waa xanuun baabi'iya sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka ka hortaga xanuunada ee loo yaqaano flavinoyska loo yaqaano ayaa ku jira saddex wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka qajaarka wuxuu hodan ku yahay maadooyinka faiberta loo yaqaano dufta caloosha socsiisa taas oo taageerta caafimaadka mindheerada islamarkaasna u roon baabasiirka sidoo kalena ka hortagta calool istaagga ama waxa loo yaqaano constibationka afar wuxuu ka ilaaliyaa jirka qoraxda ama cadceedda wuxuu ka dhigaa maqaarka mid u adkaysan kara ilayska iyo iftiinka iyo qoraxda uga imaan karta bannaanka shan wuxuu u fiican yahay kaadihaysta iyo marinada kaadimareenka waxaana loo qoraa dadka kaadimareenka ka xanuunsan waxa loo yaqaano u t i ga ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay sababtoo ah waxaan soo sheegnay boqolkiiba sagaashan iyo lix inay biyo yihiin inta badanna dadka laga haayo kaadimareenka iyo kaadihaysta waxaa aad loogula taliyaa inay badsadaan biyaha biyaha badan saas daraaddeed marka khajaarka sagaashan iyo lix boqolkiiba mar hadduu biyo yahay wuxuu aad ugu fiican yahay marka cudurrada loo yaqaano u t i ga ama kaadimareenka ku dhaca lix wuxuu sidoo kale u fiican yahay khajaarka indhaha iyo dadka ka xanuunsan indhaha ama dadka da'da oo katracta waxyaalaha caadka iyo indhaha ay biyaha kaga furmaan ama cudurrada indhaha ku dhaaqaba habeenisada iyo waxyaalaha la midka ayuu u fiican sababtoo ah waxaa ku jira vitamin a ayaa ku jira toddoba wuxuu sidoo kale u fiican yahay qurxinta maqaarka iyo inuu wasaqda ka saaro sababtoo waxaan soo sheegnay maqaarka inuu ka ilaaliyo iftiinka iyo qoraxda ee halkanna markaa wuxuu u fiican yahay si guud qurxinta maqaarka cunistiisa iyo isticmaalkiisa awgeed sideed wuxuu kor u qaadaa caafimaadka maqaarka wuxuuna leeyahay maadooyinka antioxidants la yidhaahdo oo jirka difaaca sida vitamin c ga iyo waxyaalaha la midka vitaminada kuwaasoo caawiya ilaalinta maqaarka caafimaadka qaba sagaal wuxuu gacan ka geysan karaa dhimista miisaanka sababtoo ah waa khudaar hoosudhac ku leh kalooriyada wax loo yaqaano macaanka balse hodan ku ah biyo iyo faiber biyo badan iyo maadada dufta leh ayaa ku badan taasoo marka ka dhigaysa mid ku habboon cuntooyinka miisaan dhimista cuntooyinka aan lahayn brotiinka iyo carbohydrateska tirada badan ayaa aada ugu fiican miisaan dhimista saas daraaddeed marka khajaarka wuxuu ka mid yahay cuntooyinka aan ku badnayn brotiinka iyo carbohydrateska aan ku badnayn kalooriyada aadka u yaro leh marka saas daraaddeed marka miisaan dhimista ayuu aada ugu fiican yahay toban wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha wuxuu leeyahay maadooyinka botasium iyo magnesium oo macdinta ka mid ah ayaa ku jira kuwaasoo marka ka caawiya xakamaynta cadaadiska dhiigga dadka laga hayo wadnaha iyo cudurada wadnaha iyo dhiigga qulqulka dhiigga ku dhaca ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay kow iyo toban wuxuu caawiyaa nadiifinta jirka bani aadamka wuxuu kor u qaadaa shaqada beerka iyo keliyaha si ay jirka uga saaraan sunta runtii qajaarka waa sunsaare beerka iyo keliyaha qashin saar ayuu u sameeyaa si sunta iyo waxyaalaha wasaqda jirka ay u nadiifiyaan ayuu ka firfircooni geliyaa labaiyo toban wuxuu leeyahay qajaarka astaamo ka hortaga bararka jirka bani aadamka sababtoo ah wuxuu hodan ku yahay maadooyinka aan soo sheegnay flavinoska iyo taniniska maadooyinka la yidhaahdo kuwaasoo caawiya yareynta bararka iyo ka hortaga cudurada daba dheeraada ee dadka da-da soo wajaha ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay isticmaalka qajaarka waxaa loo isticmaalaa in cuntada lagu karsado cabitaan laga dhigto in markaasi sidiisa lagu jarjarto sidiis lagu cuno waxaa lagu cuni karaa caadi ahaan asoo qabow ama lagu darsado cabitaanada ama cuntooyinka si qofka uu kordhiyo qoyaan iyo dhadhan iyo markaasi caloosha uu socsiiyo waxaan laga isticmaali karaa hal ilaa iyo laba xabo maalintii wax dhibaato ahna ma lahan oo ku soo arooray wuuray iyo nuujin intaba isticmaalkiisana waa furan yahay cid uu ka reeban yahay ma lahan waa khudaar oo faa'iido badan inoo leh insha allahu tacaala intaan faa'iida aan soo sheegnay ayaa laga heli doonaa ilaahay hadduu qadar aad iyo aad aa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhugu xawaraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dagaalada ka socda qaaradda aasiya ayaa sii xoogaystay sannadahan dambe soomaalida inta badan quudkeeda iyo badeecooyinkooda waxay ka soo dhoofsadaan aasiya waxaa dhegaystayaal xusid mudan in labadii dal ee ugu dambeeyey ee isku dhacay qaaradda aasiya ay yihiin hindiya iyo baakistaan labadan dal waxaa ka dhexeeyey labadan dal inta badan waxaa ka yimaada quudka soomaalida gaar ahaan baastada iyo beriiska xiise dagaal oo boqolaal sano ah ayaana labadan dal ka dhexaysay heshiiskii degdega ahaa ee dhowaan la dhex dhigayna daqiiqad walba waa uu burburi karaa sida iska cad hadday dalalkan dagaaladu ku sii xoogaystaan waxaa istaagi kara dhammaan dalagyada dalka dadkii beeraleyda ahaana waxa ay noqon karaan askar amaba dhibanayaal dagaalo ayay noqon karaan dalagii dalkaasi ayaana hoos u dhici karaa taasi waxay ka dhigan tahay in dhammaanba ay istaagi karaan quudka waddamadaas soomaalida ay ka soo dhoofsato haddaba hadday istaagaan dhammaan raashinkii dibadda inooga iman jiray amaba soomaalida uga iman jiray maxaa ku dhici karaa qaabkeese loo samayn karaa iskutashi waara oo ugu yaraan quudka dibadda looga maarmi karaa aqoon-yahan ramadaan ayaan qodobkan ka waraysanay waxaa wareystay wariyaheena maxamed ciise waraysigana sidan ayuu u dhacay marka hore aqoon-yahan ramadaan ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah alfurqaan dunida way holcaysaa gaar ahaan qaaradda aasiya oo inta badan raashiinka iyo agabyada kale soomaaliya ka soo dhowsan jirtay soomaalida maxaa la gudboon bismi illah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin wabacd wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuu dhowaha barnaamijka waana mahadsantihiin bahda warbaahinta islaamiga alfurqaan intaa kadib haddii su-aasha jawaabteeda aan guda galo waxaa muhiima inay bisan yihiin qofku hadduuna bislayn waxa markaas loo sheegaa in badan ma fahmi karo anigu waxaan xasuustaa nin dibadahaas dhaqaalo badan ka soo helay waxba hadda anigu heybta iyo meesha sheegi maayo laakiin waa gobolladan webiga leh wuu ka soo jeeday markuu yimaaday dadkiisii uu yimid wuxuu yidhaahday laba arrinba waa idiin wadaa wiir qaraaboy waa midda koowaade waxaan heestaah uu yidhi hanti fara badan waa midda labaade aqoonti oo beerahana waa soo barta uu yidhi waxaan rabaahu yidha dhulkan kiinaa oo aan wax tacaba iyo biyo haysan in aan kanaal lixdan kilomitir ah u bajiyo dhaqaalaheedaan haystaa saddex arrinna waa ka helaahuu yidhi marka hadalkiis waxaa ka mid ahaa waxaan ka helaahuu yidhi lacagta iiga baxday dibaan u helaahu yidhi markaad beeraha tacbataan oo hantidiinna lacagta ay goyso lacagta waad ii celi doontaanuu yidhi waa midda kale waxaan ka helaa yidhi magac iyo sumcad oo hebelaa noo qodaa la leeyahay waa midda saddexaade ajirna waa ka heli doonaa hure noolaha dhulkan ku nooloo dhanu oonleyda ahay markay biyaha soo gaaraan na waa ka heli doonaa iyo dalagaas xayawaanada cuna marka waxaa loogu soo koobay warkii wuxuu dhaqday aan ka tashanno markaasaa dad adigaan fikir dheeraynaa waxay dhaheen hadda qaniin iyo riibi iyo gol iyo dhilmaanyo annaga ha noo soo jiidin hal arrin noo samay lo' noo iibi lo'daasne waxaan ka helaynaa caano weylahay dhalaanna adaan kuu coodaynaa aan isku soo laaban uu yidhi adi hantidii markii dambe guryow xamar uga dhistay ilmihiisiinu dhaxal ugu kala qaybshay toban sano kadib dadkii waxay ogaadeen baahida iyo muhiimadda ay lahayd warbixinta uu ninka u keenay waa ku naqdeen qaraabadii xoolo u qalay lacagna waa siiyey wuxuu yidhi toban sano ka hor wixii aan hayo horta ma hayuu yidhi anigu caqliga wakhtigaas aan lahay inaan dib u dhigo oo idinla sugay aheeduu yidhi marka dadku waxaad u malaysaa inayna bislayn ku tiirsanaashaha een dibadda dhibaatada ay leedahay wax inta lagu soo koobi kara maaha hadda mithaal yar raashinka ugu badan annaga waxaan ka keensannaa dalka een hindi iyo bakistan labadaba waa ka keensannaa aasiyaana u badan een raashinkeenna dagaalkaas hadda caga badan kuma taagna waa dib heshiisiin iyo waxba waxay u mid un bis inay faraha ka baxda bisay ku xiran tahay hadduu dagaalkaasi culcana waddan raashinkiisa dhiibaya ma jiro mid walba wuxuu isku dayaa inuu asiga isku maareeya dhaqaalihiisu isku ceceshado annaga maxaa nala gudboon marka hadda waxaa nala gudboon waa wax la yaqaan waa tahay waxaad ka warantaa dagaaladii uu ku baahay waddammada hindiya iyo bakistan haddii dagaaladaas ay sii socdaan saameyn intee la eg ah ayay ku yeelan doontaa agabyada laga soo dhiibo ama alaabaha laga soo dhiibo qutulduruuriga halkaas isla waa sida waxaa dhici doonto haddii waddan walba dagaalka sii kululaado ama cagabada inuu ku taagnayna waataan kuu sheegay ee faraha uu ka baxo waddanka wuxuu bilaabi doonaa inuu isku xakameeyo xoolihiisa iyo raashinkiisa iyo hantidiisa iyo dhaqaalihiisa dham inuu asi isku koobo si uu isaga dafciyo ileen waxaa ka dhexeeya dagaal soo jireen ah oo aad u dheer mana aha inay tabar ku kala haraan maahana dad xataa waxaan oo quruunta kaleoo adduunka ka wada qaylinaya ha la joojiyo xabad joojin ha la qaatay dheg jalqus yahay laakiin culayska ugu weyn ee annagana qaban doono wuxuu yahay raashinkii iyo agabyadii aan ku tiirsanayn baahi hadda noo aan u doonahayno oo aan waxa ka ayn fikiryari ma jirto dadkan tale waa loo diiday caqligooda inay kaashadaan iyo aqoon-yahanadooda waa la diiday waxaad diidayana waa reer galbeed reer galbeedkana wuxuu u samaystay barnaamij oo muddo uu ka soo shaqayna ugu talagalay inuu dadka ku cabiidsado ciwaankana wuxuu uga dhigay w f b w f b waa world food program waa hay-adda cuntada adduunka sida saxda cuntada adduunka waxaa shaqo ku leh oo hawshaas ay u taallaa waa allahu rabbulcaalamiinka wamaa min daabatin fi lard إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا نزالك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنك الصوماليا دولك أن لينهي ما هدول أنت كدو وحان لينهي لبدا وبي إيه أدونك لغو فانو أيام مرد حضانا أرن مهم أد وفرحي وحوها وأي كشقيسي حركة حركة شباب المجاهدين قارئهان ولاية الإسلامية شباب الدحيح markaas hawshaas waxaa aad u abaabulay sheekh yuusuf macali ciise ee kaba ku tukaday waxay ahayd qodistii waa the second largest channel in africa kanaalkii labaad ee africa ugu weyn dudublaa la yidhaah laakiin soomaali waxay dhahdaan kanaalka kiliga shiinaha meenaa shiineesaa qoday saasaa loogu magac daray waa google haddaad gasho weydiiya ama wikipedia waa the second largest canal in africa kanaalka labaad ee africa ugu weyn waay biyaha ou leexsho haddii nin injineeroo khabiirun la sheekaysta wuxuu yidhi hadda xarakada say u qodo haddii afka hore inta laga faruuro ilaa taxsiil webiga xataa dhinaca kale looga ridi karaa shabeellada hoosuu yidhi intaasna inta uunley iyo dhulku yaalla tacab iyo dalag iyo wax soo saaray samayhaysaa waa tahay soomaaliya hadda inta ugu badan dadka qaar waa beeraley waxaa jiro cunooyin qaar ee halkan ka baxo sida muuska iyo cambaha iyo karootada mid la mid ah in dibadda laga soo dhoofiyo beeraleyda sidee u saameyn kartaa iyo soomaalida
annagoo labadii dhaqaale lagu faanaa baddi iyo howlahaasba xagga ii dhig waaba soomaaliya waxay haysataa khayraadka shantaha lagu faano laakiin waa dad ka qadan siddeetan iyo waxaan u malaynaa maya waxay ahayd siddeetan iyo shantii kii naqshadaynta warshada dhafkii su- dharkii suufka ee de- ee balcad u qaabilsanaay jarmalka simdal malaaya wuxuu ka dabanaya webiga balcad malaayga markuu soo dabta asagoo laba xabo malaay wada dadkii o dhan wada fiiran war gaalka malaaya wataa gaalka malaayo soo dabtay markaasuu nima u sheeke- u sheekeeya ii sheekeeya aniga wuxuu yidhi dadkan may dabtaan hadday malaay rabaan uu yidhi maxay iga daba orinayaan waa kula yaaban yihiinaa layidhi dhagayso uu yidhi marka aniga wuxuu yidhi maanta malaygaan anoo wataa haddii jarmalka laygu arko jidgooyaa laydhigaa yidhi qof kasta meeshaan ka keenay weydiiya yidhi berri haddaan meesha sheego meel aan makaalin ka surto malaay ka dabta arki maayo waa ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala u nacmeeyey oo khayraadkeeda iyo dalageeda iyo beeraheeda dhanba maaragtay ay- ay saas u sarreeyaan laakiin dad isu kaashada weliba reer galbeedka oo isu kaashaday inay ummad gacan taagsato gacan hoorsato tuugsata naqato ugu talagalay iyo kuwo cawaan ah oo ingaab in- in dheergarad ma ingaab araga meenaa meel dheer wax kama arkaanba aana loo- oo ummadda hogaanka loogu dhiibay markaasaa ummaddii waxaa lagu soo dayay waxyaabo dhacay buskud iyo bariis iyo baastata oo dhacay waxaas dhacayaa dadka waxaa looga dhigaa horumar waxaana lagu moogsiinaa waa maxay khayraadka iyo nicmada ay heestaan mid talyaaniga wuxuu ku mahmahay kijolodente nonjolobane kijolobane nonjolodente mena he who has the teeth has no bread he who has bread has no teeth wuxuu yidhi kii ilka hadlaya rooti ma heesto yidhi kii rootiga heestan ilka male waxaa laga yaaba dad aqoonti leh inay faruuryaha u cunayaane dhulka iyo ayna haysan marka in leeskaashado kii aqoonta lahayne dhulkii iyo aqoontii iyo laga qaybgeliyo ummaddan waxay naqan doontaa ummadda u dhoofisa inay ayada soo dhoofsa iska daaya khayraadka dhoofsa. hadda bariiska ka baxa jawhar marka dibadda laga keenaya bariis jawhara la yidhaha waxaa la dhihi jiray waagii hore eh, sideetamaydii jawhar ama jidda mana ninka jiddaha lagu jiro oo sacuudigaha lagaaga soo shaqeeya ama jawhar bariisa kaaga baxa la dhihi jiray waa tahay ugu dambayn haddii uu xoogaysto dagaalka aasiya oo ay istaagaan dhammaan raashinkii dibadda nooga imaan jiray soomaaliya maxaa ka dhici kara wallahi inay macluul ka dhacdaa wax dheer naqa mayso sababtoo ah een, dadka dhan waxaa lagu tiriya dhulkaas sida u badan hadda aasiya ka soo degaan waxaan xasuustaa brazil inay sokor ka timaado laakiin inta badan raashinkii waxyaaba agabka aasiya xataa een, agabyada kaloo dhan oo kala duwan meeshay ka timaadaa ummaddan waa ummad isku filan mutacalimiin leh aqoon-yahano leh een, wax walba leh een, farsamadii iyo aqoontii iyo cilmigana leh dhulkiina heesto wax walbana qabsan kara inay inta wada tashtaan isu soo laabtaan wax wada qabsadaan ay dhulkooda ma aragtay nidaamsadaan ee habaystadaan wax uga qurux badan oon ku tali lahay wallaahi looma jeedo sababto waa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu uli wactasimuu bixablillaahi jamiica si guud macnaha laa yaaluunakum khabaalan adigoo sideedaba waqaafo iyo lugooye waxaan kuguma maqno w f b waa hay-adda ugu dhibka badan ummaddana dagtay ee khaladay xataa iska daayay gargaarka dadku ilaahay ay gacmaha u horsahayeen inay ilowsiiso ay waraysyadaada b b c wakhtigan ogaha la qaadi jiray maxaa dalbanaysiin ilaahayaan dalbayna qof dhehaysaa la waay qof walba ay tidhaahdo hay-adda cuntada adduunka w f b waxaan ka codsayna inay sideedaba alla weynaana deeqo roobkan uu keenay iyo khayrkan iyo barwaaqadan noo baxda nooma ogolo annagaa wax soo saara karna soomaaliyay gacmahaan isqabsanno dalkeenna waa nagu filan yahay waana naga badan yahay adduunka inaan u dhoofino dad qaniyo nool aan naqanno waxaan ku cusoobaynaa waa dadnimadeenna iyo diinteenna ugu horraysa inaan soo ceshanno kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan ramadaan
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام